gobolka jubbada hoose waxa uu ka mid yahay meelaha uga hodansan xagga khayraadka badda xeebaha gobolkan oo dheerarkoodu gaarayo in ka badan boqol kilomitir ayaa leh nuucyo badan ah oo kalluun ah iyo khayraad kale oo badeed qayb weyn oo ka mid ah bulshada deegaanka waxay noloshooda ku tiirsan tahay kalluumaysiga laakiin sannadihii u dambeeyey waxaa soo kordhay cadaadis xooggan ah oo ka imaanaya kalluumaysatada ajaaniibta ee si sharci darro ah uga kalluumaysta badda haddaba qaar ka mid ah kalluumaysatada gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey dhibaatada ay kala kulmaan kalluumaysatada ajaaniibta ah kalluumaysatada sharci darrada dhibaatooyin badan ayay ku hayaan kalluumaysatada waxaana ka mid ah shabaagihii oy ka jaraan kalluunkii oy xaaloofiyaan dadkii oy soo dhibaateeyaan iyaga waxyaabo badana lagala kulmaa dhibaatooyin badana lagala kulmaa iyaga laftooda dad kalluumaysatada ah shabaagihii inay jiraan markay jiraan kadibna waxba loo qabanin qofka dhibso kumaaha ninka shabaagihii u gatay haddii laga jaro
bismillahi raxmaan raxiim aniga waxaa la yidhaha bashiir maxamed cabdi sharci darra aada u fara badan baa ka jirta meesha kalluumaysiga dadkii doomaha lahaa ee shaqaysanayay wax badan baa haysta oo caqabada kow waxaa ka mid a shabaagta ay dhigtaan inay kalluumaysada maraakiib ajnabi ah inay gooyaan kalluunkii loogu talagalay yaryarka ahaana inay xaalufinayaan waxaad arkaysaa markaad taagantahay hadda kiboro kaleeto isku darka ilaa jaballada ka horeeya jasiiradaha yararka ee hal jasiiradunbaa xaggaa inaga xigta isaga oo xaabsanahaya oo ukuntii u dambaysay qaadahaya ayaad arkaysaa ama saddex ama afar ayaga oo saa isku garab taagan baad arkaysaa doomihii marka yararkaa oo dhan way bixilaayihiin xilligan hadda kolley waa badxidhankiibaa hadda lagu dhex jiraa wax laala wax hadda kalluumaystada yararka wax bixi karaa doomaha yararka ma jira laakiin caqabad badan baa halkaa ka jirta waxaa dhacdaa marmarka qaarkood kalluumaysatoga ayagoo faaruqo inay doomuhu iska soo noqdaan oo shidaalku ku go'o sababtoo tahay aagay ka kalluumaysanahaya oo dhan xale oo dhan buu qaaday waxba iyadoon jirin baa laga yaabaa shabaagtiis ay u taalla inay iska soo noqdaan kolley caqabooyinka aanu aragnay intaasaa kow ka ah waxaa looga baahan yahay dowladdu jubbaland kolley way dadaalaysaa inay dadaalka sii muujiso kalluumaysatadana waa dada muruqmaala oo nolol maalmoodkooda ka raadsada badda sidaa darteed waxyaabaha caqabada ku ah inay ka hadlaan oo ay awaamiir ka bixiyaan intaasaan kolley codsanaynaa